tobanna cutubka sagaalaad runta aan ku sheegayaa masiixa oo been sheegi maayo qalbigayguna marag buu iigu furayaa ruuxa quduuskaa inuu caloolxumo weyn iyo xanuun aan joogsanaynin ay ku jiraan qalbigayga waayo waxaan jeclaan lahaa inaan aniga qudhaydu ka inkaarnaado masiixa walaalahay aawadood oo ah xigaalkayga aannu isku jidhka nahay kuwa ah reer binu israa'iil oo leh carruurka dhigidda iyo ammaanta iyo ahdiyada iyo sharciga siintiisa iyo u adeegidda ilaah iyo ballammada kuwa awoowayaasha leh oo xagga jidhka masiixa ka yimid iyaga kan wax walba ka sarreeya oo ah ilaah ammaanta leh weligiis aamiin laakiin mana aha sidii iyadoo ereygii ilaah dhacay waayo kuwa israa'iil ka dhashay kulligood reer benu israa'iil ma wada aha farcankii ibraahim oo ay yihiin aawadeed kulligood carruur kuma wada aha laakiin waxaa la yidhi kuwa isxaaq ka farcamaa ayaa farcankaaga loogu yeedhi doonaa taas waxaa weeyaan inaan carruurta jidhku ahayn carruurta ilaah laakiin carruurtii loo ballanqaaday ayaa farcan lagu tiriyaa waayo kanu waa hadal ballan ah wakhtigan oo kale ayaan kuu iman doonaa oo saara waxay dhali doontaa wiil oo taas oo keliyana ma ahee laakiin ribeeqahana mid bay u uuraysatay kaas oo ahaa aabbaheen isxaaq waayo carruurta oo aan weli dhalan oo aan weli samayn wanaag iyo xumaan midna in qasdiga ilaah doorashada ku istaago oo uusan ahaan xagga shuqullada laakiin xagga kii dadka u yeedhaa waxaa iyada lagu yidhi kan weynu wuxuu u adeegi doonaa kan ka yar
sida qoran yacquub waan jeclaaday ciisaw sii waan dhabcaaday maxaa ninaahnaa haddaba naxaqdarra baa ilaah la jirta ma suurtowdo waayo wuxuu muuse ku yidhi
waan u naxariisan doonaa kii aan u naxariisto waanan u nixi doonaa kii aan u naxo
sidaas daraaddeed xagga kan doonaya ma aha xagga kan ordana ma aha laakiinse waa xagga ilaaha naxariista leh waayo qorniinku wuxuu fircoon ku leeyahay tan daraaddeed baan kuu sara kiciyey inaan xooggayga adiga kaa dhex muujiyo iyo in magacayga dhulka oo dhan lagu faafiyo
haddaba kuu doonayo wuu u naxariistaa kuu doonayana qalbigiisuu engejiyaa waxaad igu odhan doontaa muxuu weli ii eedaynayaa waayo yaa doonistiisu ka gees noqda laakiinse nin yahow kumaa tahay kaaga ilaah u jawaabayow wixii la sameeyey miyay kii sameeyey ku odhan doonaan maxaad sidaa noogu samaysay dhiriya sameeyuhu miyuusan lahayn amar uu ugu taliyo dhoobada inuu fud keliya in ka sameeyo weel cise leh inta kalena mid aan cise lahayn bal maxaad la tahay ilaah haddii isagoo doonayo inuu carradiisa muujiyo oo xooggiisa dadka ogaysiiyo uu samir badan ugu dulqaatay weelasha carrada oo loo diyaariyey baabbi'idda iyo inuu hodentanimadii ammaantiisa ogaysiiyo weelasha naxariista oo uu horey ugu diyaariyey ammaanta xataa kuweenna uu u yeedhay oo uusan uga yeedhin yuhuudda oo keliya laakiinse uu uga yeedhay quluumaha kalena siduu hoseeca ka dhex yidhi kuwa aan dadkaygii ahayn ayaan u bixin doonaa dadkayga tu aan ahayn gacalisadaydiinna waxaan u bixin doonaa gacaliso oo waxay noqon doontaa meeshii laga yidhi iyaga dadkayga ma ihidin meeshaas waxaa looga bixin doonaa carruurtii ilaah nool oo isaayos wuxuu ku qayliyey wax israa'iil ku saabsan isagoo leh inkastoo tirada reer banu israa'iil noqoto sida camuudda badda intii hadhay waa badbaadi doontaa waayo rabbigu hadalkiisa dhulkuu ku samayn doonaa isagoo dhammaystiraya oo soo gaabinaya oo sidii isaayos hore u yidhi haddaan rabbigiisaba ood farcan inoo reebin sidii soddon baan noqon lahayn oo sidii gamoorabaa laynaga dhigi lahaa maxaan idhaahnaa haddaba dadka aan yuhuudda ahayn oo aan xaqnimada raacin waxay heleen xaqnimada oo ah xaqnimada rumaysad lagu helo laakiin reer binu israa'iil iyagoo raaca sharciga xaqnimada sharcigaas ma ay gaadhin tan sababteedu waa maxay maxaa yeelay rumaysad kuma ay doondoonin shuqullada samayntooda mooyaane waxay ku turunturroodeen dhagaxii turunturrada sida qoran bal eega waxaan siyoon dhexdhigayaa dhagax lagu turunturoodo oo ah salax lagu xumaado oo kii rumaystay isagaa ceeboobi doono